abaaraha ba-an ee ka taagan qaybo ka mid ee gobolada deegaanka soomaalida ayaa waxa ay yihiin kuwa qayli daantood oo ay isa soo tarayso marba marka ka dambayso taasoo ay saameynteedu aad u muuqato islamarkaana ay saameyn ba-an ku yeelatay xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaanka soomaalida axmed yaasiin waa wasiirka ka hortaga khataraha iyo masiibooyinka dabiiciga dowlada deegaanka soomaalida shacabka soomaaliyeed ayuu ugu baaqayaa in ay abaartani ka hortagaan islamarkaana dadka ay gurmadu sameeyaan si looga kabsado saameynta ay abaarta geysan karto bulshada soomaalida ama ha noqoto ganacsato ama ha noqoto qurbajoog ha noqdaan aan iyaga laftooda waxaa looga baahan yahay inay isabaabulaan oo ay sida dee dadyowga kale ay uga danqadeen baahida ka jirta maaragtay abaaraha baahida ka timid jiritaanka abaaraha in iyaga laftooda kaalintooda ka qaataan marka waa baaq aan u dirayno dhammaanba ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in ay isabaabulaan oo ay ka qayb qaataan dadaalada qaybna ay ka noqdaan dadaalada lagaga jawaabayo baahiyaha abaaraha deegaanka abaaro badan baa ka jira abaaro ba-an baa ka jira abaarahaasina waxaa weeye runtii dee in ka badan toban gobol hadda way saameeyeen oo si toosay u saameeyeen marka waxay u baahan tahay ka jawaab celin aada u fara badan bay u baahan tahay dowladdu isxilqaan aada u fara badan bay samaysay muddo hadda laba bilood ku siman jawaab celintu way socotay hadday noqon lahayd dhinaca biyodhaaminta iyo hadday noqon lahayd dhinaca raashinka qaybintiisa iyo calafka xoolaha qaybintoodaba waxaa weeyaan maxaanii laba bilood hadda way socotay hawshaas jawaab celintii in ka badan toddobaatan iyo sideed degmo iyo biyodhaamintu si maalinla uga socdaan oo dadka ku nool degmooyinkaas si joogtaa loo gaadhsiiyaa biyaha maaragtay baahida biyaha si joogtaa loo gaarsiiyaa qaybo ka mida deegaanka soomaalida ayay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka socday gurmadka loo sameynayo dadka tabaalaysan ee abaartu ay saamaysay iyadoo gurmadkaasi uu yahay mid aanan weli ku filnayn balse shacabka soomaalidu ayaa loogu baaqayaa inay abaarta sidii looga hortegi lahaa dadkaasi waxyeelada ay u geysanaysana wax looga qaban lahaa ay doorkoodu ka qaataan siyaad bashiicsanaysa darsar idaacadda star f m ardisababa